degmada balanbale ee galbeedka gobolka galguduud ayaa waxaa lagu qabtay kulan ciyaareed loogu talagalay saddexgalka dhallinyarada kaasoo si habsamil uga socda degmada waxaana kulanka ku tartamaya ilaa afar kooxood oo ka mid a kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan degmada balanbale ee gobolka galguduud qaar ka mid a bulshada degmada balanbale ayaa ka hadlay muhiimadda ciyaaruhu leeyihiin isdhexgalka bulshada sidoo kale waxa ay ugu baaqeen qurbojoogta kasoo jeeda degmada balanbale inay kaalin ka qaataan sidii loo taageeri lahaa isdhexgalka dhallinyarada loona horumari lahaa isboortiska degmada balanbale ee gobolka galguduud aad iyo aad baan ugu faraxsananahay in ciyaartaani galab walba sidaan oo kale ay garoonka uga socoto awalan waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhallinyarada isboortiga oo koobkan soo qaban qaabisay ma aan markii ugu horreysay marar badan oo hore garoonkan lagu dheelay kooxo kala qaadeen si joogtaa baan u socdaa waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado aragtidayda oo dhallinyarada qurbajoogta ee degmada ka soo jeeda iyo kuwa degmada joogaba aan leeyahay dhallinyarada ha la bogaadiyo koob dambe ha loo dhigo si joogtaa ciyaarta ha u socoto koobka had iyo jeer waa isdhexgalka bulshada oo dhallinyaradu isku aragto oo xirfadaha ay ku soo bandhigaan sidaasaan bogaadinaynaa maadaama anugu aan ka mid ahay dhallinyaradii fadhiisatay waana ku faraxsannaha inaan si joogtaa u nimaadno oon ugu xiranna aan u daawanno halkan waxaa ka socota ciyaarihii seeraeeda ee dhallinyarada degmada balanballe sidaad ogtihiin babanoonigu waxa uu kor u qaadaa isdhexgalka bulshada dhallinyarada nabadda ayuu kor u qaadaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay galabta waxaa ciyaaraya labo naadi oo la kala yidhaahdo f c dibir iyo landheer runtii ciyaar aad iyo aad u fiican baa ka socota dhammaan dhallinyarada waxaanu ku baraarujinaynaa sboortisku waa wax aad u fiican inay mar walba intii ay waxyaabo kale ku mashquul lahaayeen ay ku bedelaan isboortiska oo ay ka dhigaan kaalinta labaad marka laga soo tago waxbarashada dadka u dhashay degmada balanbale oo fiirsan doona ciyaarahan ama arki doona ha baraarujiyaan dhallinyarada kor ha u qaadaan dadka ka maqan degmada runtii waxaa aad iyo aad u mahadsan dhallinyarada isboortiga degmada balanbale iyo guddoomiyahooda oo koobkan dhigay si aad la socotaan ciyaaraha waxay ka qayb qaataan iska dhexgalka bulshada aad iyo aadna maaragtay waa ugu faraxsanahay si koobka u socdo runtiina waxaan ugu baaqahayaa qurbajoogta degmadan unasab sheegta iyo ganacsatada degmadan joogta oo anigu aan ka mid ahay inay koobkan maaragtay iyo koobabka kale oo ka dambeeyaba inay maalgeliyaan ayna ka qayb qaataan maaragtay si ay degmadu maaragtay ay horumarkeeda iyo biliceeda uga qayb qaadan lahaayeen ciyaaraha ayaa kaalin weyn ka qaatay isdhexgalka bulshada waxa ayna bulshada u soo jiidaan in bulshooyin badan ee degmooyin ka tirsan deegaanada ay iskugu yimaadaan kulan ciyaareedyo meeshaasna ay ka baxdo khilaafaadka iyo madmadowga bulshada ka dhex jira